دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen inta u dhexaysa degmada beled xaawo iyo magaalada mandheera ee dhulka n f d iyadoo xalay weerar lagu qaaday ciidamada ugandha ee ku sugan degmada qoryooley faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadka bangaraaf ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku laayeen dad rayid ah khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay isku hor imaad magaalo ka tirsan gobolka mudug ku dhex martay ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo maleeshiyaad hubaysan diyaarad ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee degmada ceelbaride ee gobolka bokool dowladda xabashida ethoobiya ayaa qaaday tallaabo kale oo ka dhana ummadda soomaaliyeed kadib markii ay dalka soomaaliya kusoo fasaxday biyo fara badan oo wata daadad xooggan dowra sharci ah ayaa loo soo xiray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee beesha gare ee degta qaybo ka mida walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad lacaga gaarsiiyey qoysas ku dhaqan degmada bu-aale ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kabina hubgar waxsaanay gelid lagaalkulay rabaan qabaa'ilo badan oo soomaaliyeed ayaa horay waxay u muujiyeen in naf iyo maalba ay u hurayaan jihaadka soomaaliya ka socda ayna garab taagan yihiin xarakada shabaab ulmujaahidiin iyagoo furmaha dagaalka ciidamo keenay lacag iyo xoolena dhiibay iminkana mid ka mid a qabaa'iladaas ayaa waxa uu noqday qabiilka koowaad ee itoobiya ugu jawaaba ciidamo furunta uu keenay iyo boqol geel ah oo qorshuhu yahay in risaas iyo wixii kale lagama maarmaan ah lagu iibiyo
gaajo haraabiyo geelu waa u sabraynaa
waxaad sharaxdaad waxa idinku kalifay inaad hubka qaadaan xilligan mayna khalafay ini gaala dhul- dalkaan idiinkaanu hanjeedo una dhab kabiilo dalkaan idiinkaan ku reebno godkiya ka jarto inla galno hani khalafti haye Ah, intaas iwa lamida intii godkishi ku galaano intii dalkikaanoba mise diinkaanobni lahaysato inuuna godamankanagana gedalnankanagan gaalo marna ma fadaana rijaala wa nisaa'ana ka teegagna hadda haan biini ku badan iku zaa'id aniyuna biini fadaana belaangi magal meesha u زينا حريوش ديارنغتينا قدس حريتن ديارنغتينا قدس حريتن ديارنغتينا صومالي حريتن ديارنغتينا قارد ليتن ديارنغتينا إن شاء الله تاسا بلنغنين إه hantidaas iyo raggaas iyo wakhtigaas ay bixiyeen waxay ku helayaan insha allahu tacaala wix ilaahay u ballanqaaday dadkii diintiisa difaaco diintiisa maal ku bixiyo
الله أكبر الله أكبر الله أكبر haani hadduunu karyahaynoon anti bahaan geega diyaarangana waaluuna reerbadaan oo geega gaalouna ku reebadaan ma jartu muslim geeg anti guulaysadii ogaada muslimiin oo meel basan roogdaan ogaada hal ogaada geeg anti muslimiinta guulaysadeen
gooskooskaasi wuxuu qayb ka yahay barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta ku saabsan beesha geelad leh oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejisay ciidan hub iyo geel kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen inta u dhexaysa degmada beled xaawo ee gobolka gadow iyo magaalada mandheer ah ee dhulka n f d ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana halkaa qarax u dhigay ciidamada kenya waxaana qaraxaas ku naf waayey ugu yaraan laba askari oo kenyaati ah halka sidoo kalena laba kale ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala degmada qoryooley saldhig halka ay kaga sugan yihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda iyo sidoo kale xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay la kulmeen weeraro kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadka bangaraf ay ka geysteen deegaana ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo ay dad rayada ku laayeen waxaa ka warramaya maxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka farsooley iyo tuulooyinka ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ka dhacay weerar ay soo qaadeen ciidamo huwan ah oo iskugu jira ameerikan iyo maleeshaadka calooshood ushaqaystayaasha bangaraaf ee uu maraykanku tababartay kuwaas oo dhibaatooyin ka geystay deegaanka tiradad ah ayay halkaasi ku dileen iyagoo sidoo kale afdubtay kuwo kale islamarkaana geystay xadgudubyo kala duwan mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanada ay dhibaatada ka geysteen ciidamada huwanka ah ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen asigoo sheegay in ciidanka huwanta ah ay dileen ugu yaraan toddoba ruux oo rayid ah adow ilaahay oo masiibay oo gardaradiisa zaa'id ayaa ummaddiisa duulay iyadoo habeen saqdhahacay baawur abdidiliyaal dhulka ku socdiin diyaarada oo kuwa waaweyn iyo kuwa biibley ay oo dhulka iyo hoos dadkii shacabka ay habeen hurmayaan erigii iyo ikeele xoolaha dhulka iyo deganyiin hoodka ay xoola daaqaay ayaa adow ilaahay ka weerara meesha waxaa ka tumuda rag tiradooda dhan toddoba sii guud haddii aan soo koobaay laba qof ha kala ayaan midka koowaad waxaa la dheh shiri kaabow xaaj ismaaciil midka labaadna waxaa la dheh shiri ibdo macle cusmaan midka saddexaadna jilaal maxamed kaabow ee la dhex shiri waa dad hoola jir oo dhaqata iskacay midka shanaad midka afraadna waxa waaye kaabow ahay buulo kaabow ayo kuus ee la dhex shiri usun midka shanaad ifree matkaab ee la dhex shiri midka lixaadna waxaa la dhex shiri iraaw sidow aadan midka toddobaad ali aadan xasanaa la dhex shiri intaas dhimasho waay dhaawa dhaawac marka waa iska laba qof ilaahay fadligiisii ilaahay baa badbaadiyey sidoo kale waxa uu tilmaamay in sababta loo beegsanaya dadka shacabka ah ay tahay iyagoo ku dhaqmay shareecada islaamka islamarkaana iska diiday gaalnimada meesha marka waxaa ka dhacay fal wuxushnimo ah waa fal khaainnimo ah waa fal dulmi ah waxaan dareensanahay ummaddan kitaabka ilaahay iyo deegaankan iyo iyo nasteexadan in luu tiitiniya iyo amnigan insha allahu tacaala ummaddan ayaen waa ummad muslimay kitaabkeeda ilaahay siiyey wax ka qaali ay malahan ciddii oo oleysatay in oo ummaddan nabad iyo amni iyo iyo iyo barwaaqo ay ka noolaatayn insha allahu tacaala insha allahu tacaala ilaahayna usaa gargaray waana soo heliyaay ilaahayna addoomigiisii usaa tilmaamay in usoo gargaaraay insha allahu tacaala waa dhimasho badan ayaa ka dhacday ugu dambayn waxa uu dadka ugu baaqay in ay ka dhiidhiyaan gumaysiga iyo xadgudubyada ay geysanayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee la socda bulshada deegaanka ku nool waxaad u dardarannaay waxa waaye adowga in laiska da-iyaay adow in gacmaha madag la saarada iyo in hoos la fiiliya waxba maglaha waxa waaye nafta laa yastaakhiruna saacatan walaa yastaqdimuuna walba nolosha ilaahay mar waa soo jiidaay geeridu mar bay nolosha dhaantaa waaye hadda noloshaan tan ay geeraa dhaanta haddaba dadkii shilay habeen hore baaburna berbersiy iyo kii oo banaan cadda siiqi iyo barnaamijkaas oo dhan dadaa nafta weey kan nool usun habeen damtaas baaburna jiirsiyahay munaasabay waxaas deegaanka marka waxaas ku baaqnaay waxaa nolol macay cadaawadan waxa waaye qaabkii iskaab lahay waa walkaradaay ummadaan colaad hore usuu marta waxaan hadda dowlad dowlad iyo waxaa barnaamij dhawalay meesha dulma qabayaal iyo dhaqar qabayaal meel fadhiisadeen shiidhaamin shiidhaamin dabagashay waaye in iska difaacay intii oo awood ay kaleen ay xabad wax kasta halu qalharna ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadka ay tababarteen ee bangaraaf ayaa horaan ugu kacay falal wuxuushnimo ah oo ay ka geysteen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u taagan difaaca mustadcafiinta ayaana qaraxyalla beegsatay ciidamadii dhibaatada u geystay dadka rayidka ah ee kusoo dulay deegaano ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay isku hor imaad magaalo ka tirsan gobolka mudug ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo maleeshiyaad hubaysan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya iskahorimad ka dhacay degmada goldogab ee gobolka mudug ciidamo ka tirsan maamulka galmudug iyo maleeshiyaad hubaysan oo la sheegay inay waxyaabaha maanka doori ay gudbinayeen kooxdan ayaa laga soo warinayaa in hal askari ay ku dileen bar control oo ay kasoo gudbeen iyagoona gudaha usoo galay degmada goldogab ee gobolka mudug markii ay degmada yimaadeen ayaa la soo warinayaa inay halkaasi ku dileen ugu yaraan saddex ruux oo rayd ahaa kuwaas oo ay ku jiraan wiil iyo aabihiis waxayna wararku intaasi ku darayaan in uu ku dhaawacmay mid ka mid ah ganacsatada degmada marka laga yimaado dilalka ay geysteen kooxahan waxaa iska horimaad kale ay la galeen ciidanka puntland waxaana lagu dilay mid ka mid ah maleeshiyaadkan hubaysan oo gaari watay ilaa iyo hadda ma jirin wax war ah ka soo baxay maamulka puntland ee ka arrima degmada ay dhibaatadan ka dhacday kaas oo ku aadan iskahorrimaadyada iyo dilalka ay maleeshiyaad ka geysteen halkaas diyaarad ay saaraayeen shaqaale ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha degmada ceelberde ee gobolka bakool waxaa ka waramaya maxamed aamiin sida uu xaqiijiyey duuliyihii diyaaradda iyo ruux kale oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ayaa ku nafwaayay diyaarad ku dhacday degmada ceelberde ee gobolka bakool diyaaradan oo ah nooca xamuulka qaada ayaa la sheegay inay u rarneyd hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxa loogu yeero cuntada adduunka ee w f b shilka diyaaradda ayaa ka dhashay kadib markii ay lug u bixi weysay xilli ay rabtay inay ku degto garoonka diyaaradaha ee magaaladaas goobjoogo u warramay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida uu u dhacay shilkan diyaaradeed iyo khasaaraha ka dhashay intaba iyow diyaaraddu laba labada laba dhinac baa jirto xilbad dabayshu dhan bay u socotaa diyaaraddu dhan khaladay ka degtay ma garad dabayshu u socotay bay ka imaatay meeshuna laami maaha waa siigadii iyo iyadoo isdhexkacay xaafadaha ku leexad marka guryo eradoorka u dhawaa bay dhex gashay siigadaana u qarisay waxawey marka dhimashona waa jirtaa dhaawacna waa jiraa burburna waa jiraa taas kuma xaqiiji kara anigu laakiin waa un ka argo waxay ahayd de waxay sidayaa ogaani caagii ciidamaa lagu xidhayayaa ogaan karo anagu ma ogaan karo walaalow aniga hal cilada markay diyaaradda intaysan degin meel eradoorka afkiisaan joogay beer ku taallo intaysan degin baan waxaa diyaaradan khaladbay ku socotaa sababtoo ah qorraxeedka dabayshu waxay u socotaa xaggaa iyo galbeedka qoraxda meesha u dhacdo diyaaraddu marka waxaa la rabaa inay ka imaato dhinaca qoraxda u dhacdo galbeedka ah way dabaysha ka hor tagto wuxuu sameeyey marka darawalku wuxuu ka degay dhankii dabaysha ka imaanaysuu ka degay hadda wax la hubo bayloodkaa jiro waxa kale waa dhaawac dhaawacu de waa caawiyihii bayloodyadii soo socday wey duurihii meydkii buu yallaaba waa meyd geerida hadda bayloodkan baan hubaa oo oo oo banaanka yaali laakiin aaga maba geli karaba iraboorka ciidan baa xidhay haddana ciidan kalaa xidhay marka ciidamadaas dul saaran muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka islamarkaana laga soo qaaday garoonka ceelberde ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray diyaaradda halkaasi ku dhacday dowladda xabashida ethoobiya ayaa qaaday tallaabo kale oo ka dhana ummadda soomaaliyeed kadib markii dalka soomaaliya ay kusoo fasaxday biyo fara badan oo wata daadad xoogan cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya hay-adda dowladda federaalk u qaabilsan maareynta musiibooyinka ayaa waxay sheegtay in dowladda ethoobiya dalka soomaaliya ay kusoo fasaxday biyo aad u fara badan oo daadad wata guddoomiyaha waxaa loogu yeero hay-adda maareynta musiibooyinka maxamuud macalin cabdulle maruu warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayuu sheegay in ethoobiya aysan marna ilaaweynin cadawada kala dhexeysa soomaaliya haatanna ay biyaha kusoo fasaxday maadaama ay webiyada xaggeeda ka yimaadaan waxa uu dadka soomaaliyeed ee degan webiyada jiinkiisa ugu baaqay inay ka taxadarsanaadaan arrinta ay ku dhaqaaqday dowladda ethoobiya waxa uu sheegay in hadda uu dalka ka soo laabtay marxalad fatahaada ah haatanna ay dowladda ethoobiya xaqdigeeda iyo xasilnimadeeda ay doonayso in ummadda soomaaliyeed ay baabiiso waa sida uu hadalka u dhigaye arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay taagan tahay xiisada la xidhiirta arrimaha iibka badda oo ay dhowaan gaareen maamulka somalilan iyo xabashida ethoobiya abiy axmedna uu si cad oo aan gambasho lahayn u sheegay inaysan ka laaban doonin heshiiskan xaaraanta ah si kastaba cadootooyada ay ethoobiya u qabta soomaaliya ayaa ah mid soo jireen ah weligeedna aan qalbigeeda ka go'ynin dooro sharci ah ayaa loo soo xiray odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee beesha garre ee degta qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya dowro sharci ah oo loo soo xidhay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha garre ee degta qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose gebagabadii dowrada waxaa kasoo qaybgalay culimaa u diin odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose intii ay socotay dowladda waxay odayaasha qaateen casharo ku saabsan ahmiyadda mas-uuliyadda iyo casharo kale sidoo kale waxay ballan qaadeen inay kaalin ka qaadan doonaan dagaalka lagula jiro ciidamada shisheeye iyo kuwa caratuurka u ah akhwaanii fillaah awalan ilaahay absadiisaas dardaaragnaa ilalkiinu abuur alxamdulilaah ilaahiyaas u mahadinaa mujaahidiinni in usla karab teegan yahay naf i maal waa addeeyeen nibadoonyadu anakana taasaas addeeya horaan u addeen nibadoonyadu iyo kara waxaa ilaahay kitaabays in uskor naqday u dhaarada oo beece la kala walaayadda in usu naf i maal kita us u huray kutubakan ilaahay gaala iyo haddaan daansanay gaala hadaleed dheg baan u dhegni wax alla wii itaray gaala insha allaahu gaalada fiiri gaala hadda ilaaha kii abuuro iyagoo minaheeda oo dadka yeele ayaa ku kufrus lan ilaaha kii abuuro saa ku kufriyi ma biniaadan redus unaha maaho ilaahay baa ku kufriyi ilaaha kii abuuri ku kufriyi wax mashruuc kale oo inaga dhexeeya ma jira wax shirkado ee annaga maanta aan halkaan isugu nimaannay aan agaasimayna ma jiraan waxa halkaan aan isugu nimaannay allah subxaana wa tacaala dartiisii iyo koryeelidda diinta ilaahay subxaana wa tacaala oona soo gaarsiiyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalama waxaan aad ugu mahadcelinaynaa mujaahidiinta ku soo dadaalay dadaalka heerkan oo ina soo gaarsiiyey maanta garas hoostiisa annagoo fadhina inaan ku qabanno fadhi noocan oo kale ah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh annagoo aamin ah guryaasheenni dhexdooda jooga safar aana galin mujaahidiinta iyo walaalaha martida aana aad ayaan ugu mahad celinaynaa tilaabada ay noo soo qaadeen waxyaabaha unka baran marka waxaa ka mid ah azuhdu can iddunya adduunya laga zaahido marka azuhdu can iddunya markii tafaasiisheedu sala dhex galay liiraay orahaas unug dhaad hal maalin manaa manug filan insha allahu waxaas noo akhriy acaddaha wa qara'a calayna fadiilatu sheekh maxamed jimaal xafidahu allaahu calayh sidoo kale waxaa goobta kelimad ka soo jeediyey sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada diinta islaamka kaas oo ka mid ahaa mucallimiintii bixinaysay duruusta
waxaan allah ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala nicmada khayrkan dowladan dhowrka maalmood socotay beesha reer gare u socotay oo runtii nuqabadoodii oo dhan isugu yimaadeen ayaan allah ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala waafajinta runtii uuna waafajiyey maanta gebagabadii aan u fadhinno haddee waxa weeye soo gebagabaynta xafaladda loo qabanayo dowladda dhowrka maalmood soo socotay marka ikhwaani fillaah waxaan dareemaynaa dowladdan intay socotay wax badan inaad ka faa'iidaysateen waxaad ka faa'iidaysateen mawaadiic ilaa iyo sideed sagaal gaar ayaad ka faa'iidaysateen waxaad ka faa'iidaysateen dowladdan yacni mowduuc looga hadlaya azuhd waxaad uga faa'iidaysateen dowladdan dowru nuqabaa fii jihaadi alacdaa waxaad uga faa'iidaysateen xifdu alamaana waxaa isagana dhankiisa kelimad muhiima soo jeediyey sheekh fu-aad maxamed qalaf isagoona bogaadiyey beesha kare inay kaalin weyn ka qaadatay jihaadka lagula jiro ciidamada soo duulay waddadii toosnaa waa ka dhumay jaxiimo waddadeeda u qaaday alla janno kuma leh oo dembidhaaf kuma leh cadaab waxaan ahayn alla kuma leh maantadaan idin hor fadhiyo waxaad ogaataan maalin ilaahay weeye geedkaanaad hoos fadhidaanna allah abuuray geedkiisii weye ballantaanna alla waa maqlayaa waa qorayaa soo ma garan nimankaa bani israa'iil alle wuxuu ku dulleeyey oo nacaladda ilaahay ku dhacday ballantii ilaahay bay jebiyeen waxaan idiin ku gebagabaynayaa safar baan ku maray waxaan tegey meesha burqod la yidhahdaan ka muxaadareeyey waa la hadlay qoyska ummaddaasi diinka ilaahay bay u taagan tahay inaan diinka ilaahay u garabsanno waya ku yidhi markaasaan isku waafaqnay allah xifdiye warkiinnu meel dheer buu uu joogaa waxaad laydinka rabaa beecadan inaad fulisaan allaahu akbar waxaad ku ammaanan tihiin waxaan ku idhi dadkaa dad sharaf le wey dad diinka ilaahay loo kaala baysan karo wey maxaa yeelay nimankii ibeerey la odhanayey maalinkay soomaali laysay dadkii difaacay oo u dagaalamay beeshan garre ay ahaayeen taariikhday ku taallaa iyadoo carabi ah bay taariikhda ku taallaa sooma baardheer markii laga soo ceriyey oo meelba laga soo eriyey dadka hooye ka dhigtay oo difaacay oo loo mari waayo beesha garray ahaayeen maantana annaga dadka noola mari waayo beesha garre weye waxaa laisku dayey macwiisle in laga sameeya way diideen ugu dambayntii waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan isagoona la daardaarmay odayaashii dowladda loo soo xiray ikhwaani waxaana laga rabaa marka kitaabkii ilaahay subxana watacaala mogtahay naf dagaalaysa aan uga baqin ku dhaqankiisa isku xukunkiisa cid kasta oo na maagto iyo cadow ilahay subxana watacaala mogtahay oo na maago inaan uga baqin oo kitaabkaas ilahay subxana watacaala aan isku maamulno oo asagaan hoos haarsanno nolosheena ayaa ku jirta xaqiiqatan in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariin ilaahay subxana watacaala mogtahay kitaabkan ku dhaqankiisa iyo horumarintiisa dad kor ayuu ugu qaadaa dadna hoos ayuu ugu dhigaa marka insha allahu tacala waxaan isku ognahay ku dhaqanka shareecada islaamka tuulo tuulo deegaanada dhammaan waxaa la rabaa insha allahu tacala inaan waxa weyaan aan u sacino oan hoos haarsanno cid dagaalaysana aan uga baqin cadowgaa mogta hujuumna waa mar kastaba waa dareemaysaan cadowgaas inaan iska dhicino aan uga baqino u samarno la sabartamno cadowgaan dhulka malaha wuu tegi doonaa insha allahu tacaala geeridana asagay dhibaysaa insha allah annagan dhulkeenaa degannahay muslimka ahaa geeleyna waxaan dhex joognaa beeraheena tacbanayna insha allah taala cadow waxba nagama qaadi doono raqanimaha la isgeliyo hal isgeliyo raganimo insha allahu tacaala wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa marar badan dowlad ciidankan ah loo soo xidhay beelaha soomaaliyeed kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen duruus muhiim u ah taasoo adduunkooda iyo aakhiradooda waxweyn u taraysa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan guddiga maaraynta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa daaq lacageed gaarsiiyey qoysasku dhaqan degmada bu-aal ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed ciise degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa waxaa laga qeybiyey raashiin kaasoo ay ka faa'iidaysteen dad masaakiin ah guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey dadka tabaalaysan sida dadka aan lixaadkooda dhammaystirnayn iyo waayeelada raashin qaybintan ayaa waxay ugu faa'iidaysteen sidii loogu talagalay mid ka mid ah guddiga fatahaadaha ee degmada bu-aale ayaa ka hadlaya deeqda la gaarsiiyey waxaan weli dhexda kaga jirnaa waxqabadkii bulshada ay waxyeeleeyeen webiga uu u waxyeeleeyey fatahaddii webiga jubba maanta waxaan wax ka qaybinaynaa magaalada bu-aale waxaan wax siinaynana waxa weeyaan dad khaas ah oo aan gaar u diyaarinay sida dadka indhoolayaasha ah iyo dadka curyaamiinta ah inta badan dadka aan awoodin in ay iskood wax u qabsadaan ee ku xiran dadka dadkaasiyada ah bulshada ayaan u dhex marnay waxayna ahaayeen dadkii ugu jilicsanaa magaalada dhammaantoodna waan helnay insha allah waxaan siinaynaa wixii ilaahay ugu talagalay qof walba wuxuu helayaa loor galley ah iyo wuxuu helayaa laba xabo oo shandaraw ah sidoo kale qaar ka mid ah dadka reer bu-aale ayaa dareenkooda ka muujiyey waxyaabihii loo qeybiyey walaayada madaxooda ilaahay kor ha ka dhigo bu-aala dadkan oo raashinka naga siina ilaahay kor ha ka dhigo quraash cabdi khayr cashir waxaa lii siiyey loorgaleeya iyo laba xabo sandarawaa maxalimi macaraw cilmi oga waxaa la siiyey laba haloo sandarawaa iyo loorgaleeya bu-aale bu-aale walaayada bismillaahi raxmaani raxiim waxaa lii siiyey oo walaayada isiisay loorgale iiandarwoliisiiyey ilaahay kor ha ka dhigo gaaladana allahaj waxaan joogaa bu'aala maamulka waxaad isii maanta galley oo jawaan ah iyo laba shandarwo ma hadda ilaaha iska leh gaalada allaha jibiyo guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada shaqooyinka ugu gurmanayo dadka masaakiinta ah ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka roobka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa